ku jirnaa dhegeysta qadka telefoonku jira markaan halow
alo asalaamu calaykum halow dhegeyste magacaadii halkaa joogta magacey waa maxamed cali oo jooga jowhar
magaca ku celi
maxamed cali oo jooga jowhar haa maxamed cali oo jooga jowhar maxamed barnaamijka waa la socotaa soo maha
aad aad aada u dhegeysanaya qadka xiga iyo dhegeystaha ku jira anoo soo dhoweynaya soo dhowow barnaamijka kasmo ee radio muqdisho
waan ku dhawaa walaal magacaagii meeshaad joogto
aada weyn magacaygu waa cabdulaahi yuusuf axmed waxaan joogaa degmada marka ee gobolka shabeellada hoose cabdulaahi axmed miya cabdulaahi yuusuf axmed cabdulaahi yuusuf axmed xaggee joogtaa degmada marka ee gobolka shabeellada hoose degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose aadba loogu fiican yahay soo maaha alxamdulilah khayr iyo barwaaqo qadka kale ee dhegeystaha ku jira alo asalaamu calaykum radio muqdisho afgoy miyaa joogta ah ayaa afgoy seetiin xaalkiina ka warama
waa tahay dhegeystaha een qadka telefoonka ku jira ayaan siinayaa halow dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal magacaaga iyo halkaad joogto cabdullaahi maxamed cabdulaahi waxaa joogaa degmada balca cabdulaahi haye een sidee barnaamijka madasha dhalinyarada een ka baxaya raadiyo muqdisho looga dhegeysanayaa een degmada balcad
si fiican ayaa loogu dhegeysanaya waayahay een haddaad nala socoto bal barnaamijka kusoo dhawow sidee dhalinyarada soomaaliyeed uga qayb qaadan karaa midnimada inay isku duubnaadaan haye qaab ceenkee ah sida dadka iyo dalka u shaqeeyaan oo dhalinyaradu ay si weyn uga qayb qaataan een midnimada een islamarkaana ay muujiyaan dadaal ku aadan sidii ay isugu xirmi lahaayeen ummadda soomaaliyeed waayahay aada iyo aad u dhegeystaas u mahadsan yahay halow dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magacaagii halkaad joogto maxamed cabdulaahi maxamed maxamed haye xaggee nagala soo xiriireysaa degmada balcad haye maxamed ow een sidee balcad looga dhegeysanayaa raadiyo muqdisho oo si fiican ayaa ugu dhegeysanaya waa waayahay een haddaad nala socoto barnaamijka madasha kusoo dhawow een waxaan kaa rabnaa bal sidee dhalinyarada uga qayb qaadan karaan isku xirka midnimada
si fiican ayaa isku qadaa inay hal mar waayahay ma markii ugu horeysaa marka oo idaacaddu een een maqalkeedu in soo gaaro hore dhegeysan jirnay ayaa necebnecebka ahaa jir marka hadda ka waran codkeeda tafiix waa beel waa waayahay aada iyo aad aad u mahadsantaa walaal waa mahadsantiin si fiican dhegeystahan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waan idin salaamayaa bahda radio muqdisho haddii aan magaceyga sheego waa qadar cabdulaahi maxamed waxaan ku suganahay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose midnimadu waa waxa ugu weyn ay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed waxaana kol hore ku dhawaaqay madaxda wadanka hogaamineysa sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya haddii aan ka hadlo marka ururada bulshada rayidka ah kaalinta ay ka qaadan karaan midnimada bulshadu waa halka ugu weyn ee wadan kasta laga arko marka waxa uu leeyahay dhegeystahan haddii aan sameyno in aan isdhexgal aan sameyno sida gobolada soomaaliya dhalinyarada ku nool inay isku yimaadaan aniga waxaan qabaa buu leeyahay in halkaa midnimadu ayba ka imaan karto bulshada ayaaba midnimadao dhan laga rabaa waayahay dhegeystahaas aad buu umahadsan yahay dhegeystahan kale waxa uu leeyahay assalaamu calaykum cabdirasaaq waan ku salaamayaa adigii dhegeystayaasha radio muqdisho magaceygu waa nasteex salaad oo joogta degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe aniga aragtidayda haddii aan ka dhiibto midnimada waxaa laga doonayaa bay leedahay marka ugu horeysa dadkii annaga nooga horeeyay qaabkay midnimadu ay ku timid in ay sharaxaad weyn naga siiyaan si dhalinyarada ay wax weyn uga fahmaan dhinaca midnimada kadibna waxaa la rabaa bay leedahay in odayaashii iyo maamooyinkii hore markay midnimada ay nooga sheekeeyaan dhalinyaradana ay isugu yimaadaan qaabkii dalka mar kale loo sameyn lahaa in ummadda soomaaliyeed dhammaantood ay wada midoobaan